diisii waxa weeyaan la rusheynayo inantakaadidina la meedhayo labadaas qolba waa baatil qowlka saxiixi waxa weeye ka odhanaya inanta kaadidida waa la meedhaya inanka kaadidiisna waa la rusheynaya kaas baa ugu sawaabsan uguna saxiixsan xadiidka fawaaid fara badanoo kalena waa ku jiraa fawaaidkaa ku jira waxaa ka mid a dadaalka saxaabadu ay ugu dadaali jireen nebiga calayhi salatu slam inay ka barakaystaan barakadaasna waxay gaar ku tahay aahaaru saalixiin yani waa rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka marka ay noolaayeen yacni rasuulka sala alla alay slam bay gaar ku tahay in laga barakaysto cid kale markaa laga barakaysan maayo barakadiisna waxayd inuu duceeyo ducadiis mustajaab ayay ahayd markaa saas bay saxaabadu ugu daali jireen gabadhan rasuulka waxay uu keentay ilmaha yar inuu u duceeyo rasuulkuna u ducayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kale kutusinaysaa rasuulku sala allahu alay slam tawaaduciisi iyo raxmaddiisii iyo naxariisashadiisi dhibirsanaantiisii carruurta waa qaabili jiray carruurta yareer waa qaadi jiray oo waa hayn jiray oo waa soo dhoweyn jiray oo muu eri jiray ilaa qaarkood waa la kaftami jiray qaarkood waa la kaftami jiray yaa abaa cumayr maada facala nugayr ilma yaro abu cumayr loodhan jiray inan yar buu ahaa shimbir buu shimbir buu lahaan jiray nugayr loodhan jiray dabeetana shimbirkii wuu ku ciyaari jiray shimbirkii baa dhintay kii yaraa waa ka murugooy shimbirtii de haystay oo marka waxa weyn dhimatay wuu la kaftamay rasuulku wuxuu ku yihi yaa abaa cumayr maada facala nugayr weliba abu cumayr isaguma ku magacaabay yaa abaa cumayr yarku wuu la kaftamay maada facala nugayr waa shimbirkii muxuu sameeyey halku ka dhacay yani waa la kaftamay carruurta waa dhunkan jiray xasan iyo xuseen mid ka mid ayuu dhunkaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin acraabiha la joogay baa yihi toban carruuraan dhaba midnama dhunkanin toban baan dhalayo midna maa dhunkan buuri markaasuu rasuulku yihi calayhi salatu maxaan kugu samayn qalbigaaga hadduu ilahay naxariistii ka siiyey man laa yarxam laa yurxam marka carruurta cankaas iyadoo la tarbiyadeynayo oo la aadaabtii la barayo haddana lama eriy lama eriy waa aadaabtii la baraa oo waxa weeyaan wax loo sheegaa laakiin in carruurta la eriyo oo meesha laga saaraa mamnuuc adugu inahaas baa markaa ugu muhiimsan xadiidka fawaaidka ku jira ee laga qaadanayo can caaishaa umi lmuminiin radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam utiya bisabiyin uutiya bisabiyin ilmo yar baa loo keenay fabaala calaa hawbihi maradiisa ay ku kaajay fadacaa bimaa'in biyo ayuu doonay faatbacahu iyaahu waa raaciyey biyihii riwaaya kale waxa ku soo arortay fasaddahu yani waa waa ku shubay riwaayo kalena fanadaxahu waa rusheeyey faatbacahu iyaahu bimacnaa waa ku shubay biyihii ama waa rusheeyey weeyaan walimuslimin faatbacahu bawlahu kaadidiisii ayuu raaciyey walam yaqsilhu manuuna maydhin kaa hore lafdiga bukhaari baa iskale faatbacahu bawlahu walam yaqsilhu walam yaqsilhudaasi ayaa culamada qaar ka mid waxay yidhaaheen waa mudraj lakiin waa qowl baatila siduu sheegaya alxaafid ibnu xajar raximahullah mudraj maahe waa kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka horeyna saasoo kale walam yaqsilhu ugu jirta iyadana faatbacahu bawlahu kaadidiisii ayuu ku shubay walam yaqsilhu manuuna maydhin marka xadiidkan iyo xadiidka hor waa isku macna uun farqiga marka udhexeeya ma jiraan أن النبي صلى الله عليه وسلم utiya بصبي ilmo yar baa loo keenay sabiy صibyaan jamacoodu waa صibyaan soodka waa la hoos dhabi karaa waana la godi karaa subyaanna waa la odhan karaa sida markaa la xarakeeyey waxaana sabiga la idhaahdaa ilmaha markuu dhasho ilaa iyo inta uu ka qaangaadhay fabaala alىa hawbihi عalى hawbi النabiي صل سلم fadacaa bimaaءi ay faطalba bimaaءi faatbacahu إyah can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaaa acraabiyun nin reemiyi ayaa yimid oo fabaala fii aa'ifati lmasjidi ay fii naaxiyati lmasjidi masaajidka naaxiyadiisa iyo meel ka dhinac ka mid a ayaa uu ku kaajay fazajarahu nnaasu dadkii way u diideen yani arrinkiibay u diideen fanahaahum nabiyu sala la alay slm nabiga ilaahay baa u diiday dadkii oo yidhi daaya ninka falamaa qadaa bawlahu markuu kaadidiisii u dhammaystay amara annabiyu sala allahu alayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu faray bidanuubin min maain waadaan biyoa in lagu shubo oo fauriqa calayhi waa lagu shubay markaa leedka kukaaji baa lagu shubay waay lafdiga bukhaari baa iskale jaaa acraabiyu in acraabiya ayaa yimid acraabi waxaa la yidhaahdaa waa dadka degan waa acraabi waaxid acraab acraabkuna waxa weeyaan waa ninka markaa ama qofka badawiga ah ee degan baadiyaha ayaa la dhahdaa acraabi alacraabu ashaddu kufra wanifaaqa marka acraab waa qoladaa baadiyaha degan ama carab ha ahaado nin ama yuuna ahaanina nin cajamiya ha ahaado kuwaas acraabi la ydhahda jaaa acraabiyu nin acraabiya baa yimid ninka magiciisii lama sheegin lakin culamada qaar kamid waxay sheegeen ninki laohan jiray dulkhuwaysira inuu ahaabaa la sheegay laakiin magiciisa lama hayo remiye inuu ahaa unbaa markaa xadiidka ku cad fabaala fii aa'ifati masjidi aa'ifada halkan waxaa logala jeedaa naahiyadda yacni qayb ka mida masaajidka meel ka mida masaajidka ayuu tegey oo ku kaajiyey aa'ifa waa naahiyatuhu aa'ifada asalkeeduna waxa weeye alqicatu min ashay yani qayb shayga ka mida baa dhahdaa aaifa marka masaajidka dhinac ka mid ah marka dhinac yuu marka kaadii la tegay ku kaajay masjidkuna bikasri jimi kalmajlisi masjid jiimka hoos dhigi doonta waa meeshii lagu sujuudayey masjidku lagu tukanayey meeshii lagu sujuudayey waxa kale banaan in la kordhabo jiimkii masjad masjid jiimka hoos dhawdid iyo jiimka oo aad kordhawd waxaa kale la yidhi haddii la kordhabo waa ismun limakaani sujuud haddii mas masjad la yidhaahdo oo jiimka la kordhabo waa meesha lagu sujuudayo haddii la hoos dhabo masjid la yidhaahdona waa ismun lilmawdici اlmutakadi masjida meesha masaajid laga dhigtay magac u tahy meesha masaajid laga dhigtay bay magac u tahay masjid marka la dhahdo waa meeshii lagu lagu cibaadaysanayay waxaa kale culimmada qaar ka miday soo wariyeen sida ibnu maki oo kale can gayri waaxidi min ahli luga waxay yidhaahdeen annahu yuqaalu lilmasjidi masjid masjid halka jiimka unbaa ya la aqriyaya halka jiimka ah unbaad ya ku bedeli doonta maxay noqonaysaa masjid taana waa la soo wariyey in masjid la yidhahyadana asal ahaana waa meeshii lagu sujuudaye weeyaan curfiguna waxa uu sheegay in ita meeshii salaada loogu talagalay lagu tukanayo salaada lagu tukanayo lagu cibaadaysanayo masjid la yidhaahda fazajarahu nnaasu dadkiibaa u diiday fazajarahu nnaasu dadkiibaa u diiday kaadidii markaa meeshuu la tegay bay u diidayaan bukhaari waxaa ku sugan riwaayo kale oo fatanaawalahu nnaasu dadkiibaa tiigsaday oo ka daaba yidhahda intay u dul tegeen yani masaajidka aadaabtiisii isaguba garanaya de waa waa ninkaa remeyga wuxuu dha halkan baskaga kaada dhinac unbu la tegey riwaayo kaleo bukhaari soo saaray fahaara ilayhi naasu dadkii baa ku kacay riwaayo kaleo anas uu werinaya iyadana faqaamuu ilayhi xaggiisiiba u kaceen muslim saasoo kale wuxuu soo saaray ina saxaabadii qaala saxaabatu mahmah saxaabadii waxay ku yidhahdeen waar ka joogso waar ka daa bay u diidayeen marka bayhaqina wuxuu soo saaray fasaaxa annaasu bihi dadkiibaa ku qayliyey intuba isku macnoon yani markay arkeen ninka masaajid ku kaajaya waxay ogaayeen masaajidku meel lagu cibaadaysan inuu yahay oo aan lala imanayn qurankii waxaas deetna way ku kaceen say ugu diidaan fanahaahum nabiyu sala la ala sl nabiga ilaahay oo u diiday oo wuxuu ku yidhi yani waxay riwaaya qaar kuso arortay utrukuu utrukuuhu waa ninka iskaga taga waar ka daaya daaya daaya ha kaaja dadkiibuu ka celiyey marka ilaa ninka kaadiiso dhamaystay waxaa soo aroortay marka inuu yidhi ilaahayo anigii maxamed una naxariiso cid kaleba ha naxariisin deetna rasuulka alayhi salaatu wasalaam nin reemiyu ahayo laqad taxajarta waasican buu shay ballaadhan naxariista ilahay oo ballaadhanta baad markaa koobtay ood yaraysay ya marka kulle qofka qofka difaacadda waa rasuulku wuu difaacay daaya buu yidhi markaa saas buu yidhi ilaahayo anigii maxamed una naxariiso falamaa qadaa bawlahu maruu kaadidiisii u dhamaystay amara nabiyu sal la sl nabig ilah wuxuu faray bidanuubin min maain bidanuubin min maa danuub dadaalka oo la kordhabo iyo nuunka oo la godo waa addalw kabiir waa waadaanta weyn baa ladhahaa danuubna lama yidhaahdo ilaa iyado ilaa iyadoo biyo ku jiraan mooyaane markii biyuhu ay ku jiraan ee biyay ka buuxdo baa danuub la yidhaahdaa danuubku sidoo kale waa alfaad mushtaraka macaani kalena waa leedahay waxaa ka mid ah nasiibka annasiib mila danuubi asxaabihim samahayn marka yani danuub waa waadaanta biyuhi ka buuxaan weeyaan fauhriqa calayhi dabeetana waa lagu shubay wuxuu idhi halkaa u ku gaajiyey waadaantaa weyne biyaha qaada oo ku shuba oo waa ku shubay xadiidku wuxuuna tusinayaa kaadidii nijaasta biijmaaci muslimiin kaadidu waa nijaas kaadida ibni aadam waa nijaas sida marka markii dhawad sheegina ka ninkan meesha ku kaajay dee biyaa lagu shubay haddayna nijaas ahayn biyo ku shubay lama yidhahdeen waxaa kale xadiidku ina tusinaya biyaha biyuhu inay asal u yihiin wa yani waxa lagu dahaaro qaadan inay asal u yihiin rasuulku biyo ku shuba bu yihi alay slam mu odhan ciid soo qaado ku shuba meesha ama meeshii gebigeediba hala qodo oo intaa ku kaajisa ha laga saaro oo wax kalaa lagu soo shuba mu odhan biyo ku shuba bu yihi waxa wax lagu daahiriyo asal waxa waa biya lagu daahirinayo shayga lagu dahaaro qaadanaya waa biyo shayga wax lagu daahirinayaana waa biyo dahaarada asal waxa waa biyaha asal waa ilaa maa dalla calayhi shaaric shaaricu ina tusiyey mooyaane wuxuu shaaricu inoo sheegay ee uu yidhi biyo wax aan ahayn baa lagu daahirinaya iminka kabta oo kale markii nijaas ay kusoo joogsato sharcigu wuxuu sheegay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in kabti lagu daahirinayo in ciidda lagu masaxo ciidda kabti nijaasa soo martay ee qoyaneed ama meel kaale ama meel saxaaro soo martay ciiddaad markaa ku daahirin doontaa ku xooqi doontaa ciiddaasaa daahirinaysa la meeri maayo iyada markaa taas waa ta sidoo kale marada ruuxa dumarkaa xijaabkay xidhan tahay in dhulka ay gaadhsiisa la doonaya cagaheeda ay ku qarso markaa rasuulka la weydiye calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay soo marto meel nijaas leh waxaa daahirinaya meesha ka dambeysa ee daahirka ah ee bannaan maradaasi halkaa kale ee ay martay baas waxa weeyaan halkaa kale ee bannaan ee daahirka ah baad daahirinaysa ka shaaric waxa uu sheegay maradaasi ruuxa dumarka maradeedaasi inay meesha kale ee bannaan ay daahirinayso marka m kuyowga noocaasi sharcigu inoo sheegay in marka waxa weeyaan wax aan biyo aan ahayn lagu daahirinayo mooyaane shay kasta oo la markaa la maydhayo ama markaa waa la daahirinayo waxa lagu daahirinayo biyo lagu daahirinayo biyaha halkoo wax geli karaa haba yaraatee ma jirto ahlucilmiga qaar kamid waxay idhahdeen biyaha halkooda waxbaa geli karaa sida abu xaniif oo kale wuxuu leeyahy shay kasta oo maayacoo dareeraya dareero ah waxa uu noqon karaa shay wax daahiranaya gaastii batroolkii waxyaabaha la midka way daahiranayaan bu lakin waa qowlka saxiix biyaha ayaa daahiranaya asal biyaha iyaga asal waxaa kale xadiidkiina tusinaya maalan qofka hadduu meel uu nijaasay ku dhacdo dhulkii oo kale in biyo lagu shubayo waadaan biyuun baa lagu shubi doonaa micneheeda waxa biyo fara badan in lagu shuba un biyo badan in lagu shuba unba asala abu xaniifa isagu wuxuu leeya waa la qodaya meeshii wax la samayn doonaa waa la qodi doonaa waliba dhulka waa la kala qaybin doonaayo dhulka yani asxaabtiisa waxay dhahdeen dhulka oo kale haddii dhul uu jilicsanna biyaha lagu shubi doonaa biyo badan hadduu dhulku dhul adag yahina waa la qodi doonaa lakin waa qawl daciif rasuulku sala allahu alayhi wasalam dhulkii qoda kuma odhan munau kala qaadin biyo ku shubun buu yidhi marka biyuhaasunbaa lagu shubaya culimada qaar ka mid waxay sheegeen biyaha lagu shubaya way yani ma xadidna biyaha lagu shubaya inuu waadaan weynoo biyaa lagu shubayo waadaan weynoo biya ama baaldi weynoo biyuunbaa lagu shubi doonaa qaar ka mid waxay idhahdeen biyaha lagu shubaya waa in kaadidan toddoba jeer ay kusoo limilaamayso yani inta laegtay intaas ku xadideen marka taasina waa yani xadiad noqon maysa micnaheedu waxa weeyaan uun in biyo badan lagu shubo halkii kaadi ku dhacday dhulka waxaa lagu daahirinayaa biyo sida xadiiskaas uu sheegayo biyuhu way daahirinaya biyaha lagu shubo waa daahirinaya waxa markaa wax kalema daahirinaya mise yan mise biyahaasoo keliyan baa daahirinaya culimmada qaar ka mida waxa ay sheegeen inay cadceedu daahirinayso haddii a qoraxdii ku dhacdo oo ay qallajiso biyihii meeshii kaadadii ku dhacday oo kale dabeetna dhulkii la sinto lag laga soo sooci kari waayo oo urtii meesha ay ka saarto urtiisii ay ka saar ka saarto midabkiisina meeshay ka saarto dhulka ay la sinto waa daahir baa la yidhi waayo nijaasta waxaa muhim ah in midabkeedana la zuuliyo haddii midab leedahay urteedana la zuuliyo ilaa inay suurtogeli weydo mooyaane in midabkii la zuuliyo urta kore waa la zuulin karaa laakiin midabka way adkaan kartaa meelaha qaar ka mid in laga zuuliyo had urteedii iyo midabkeediiba waa in la zuuliyaa haddaan labadaa la zuulin waayo urti meesha ay kasii urayso maradaasi daahir maaha ama shaygaasi daahir maaha waa la dibba lagu celin doonaa kadalika midabkii hadduu sii jirana waa in midabkii la zuuliyaa inay dhibaa in marka waxa weeyaan dhibaatay ka imanaysa ama suurto geli weyda mooyaane oo rasuulka alayhi salatu slam gabadh baa u timid deetna rasuulki ilaahayo yani waan xaydaa deetna marada ayaan ka meedha deetna raadkii kama yani rasuulku wuxuu sheegay alayh salatu salaam inay marada ay meedho oo raadkii ka zuuliso haddii marka uu kasii muuqdo wax dhibaato ay ku yeeli maaye buui muuqashaha uu kasii muuqanayo midabkii waxba ku yeeli mayso waa in shaygii la zuuliyaa dhadhankiisiina la zuuliyaa urtiisiina meesha laga saaraa midabku hadduu sii muuqdo wax dhibaataa ma laha oo laga yani la jari kari waayo laakiin in la zuuliyo intaasba waa daruuri wey marka qoraxdana sidaas oo kale haddii dhulkii intay ugu dhacdo ay waxaasoo dhan ba ay masaxdo dee daahirba markaa ay ka dhigaysan culimada qaar ka mid waxay dhahan maya waa ilaa biyo lagu shubo ma ma daahiroobayso kadalika me de dhulkii oo kale ciid kale lagu dul shubo ciid daahira baa lagu shubay oo iyaduna way daahiranaysa dhulkii daahir markaa uu noqonaya iyadoo biyo baa lagu shuba hadii la dul dhigo ciid la dul saaro ciiddaas markaa way ka saaraysaa meeshii laakiin waxaa jira qowl ahlucilmigu ay leeyihiin oo odhanaya dhulka waxaa lagu daahirinayaa oo keliya uun biyo biyahaasa lagu shubay sida xadiidku markaa uu tilmaamaya waxaa xadiidka kale aynu ka qaadanaynaa masaajidan la ixtiraamayo masjidku ixtiraam buu leeyahy waxyaabaha qurunka waa laga ilaalinaya kaadi hadday noqoto saxaro hadday noqoto candhuuf hadday noqoto wax kasta oo xunba waa laga ilaalinaya masaajidka waxaa la doonaya inuu noqdo masaajidku nadiif waa inuu noqdaa waa inuu masaajidku meel udgoon u noqdaa waxa weeyaan waxyaabaha yararee meelaha yaala ee lagu arkayo waa in laga qaadaa oo qofku ka qaadaa qaaditaanka uu ka qaadayo waxaa yeel qurunkaa ama cagta ay soo qaaday ama kabta ay soo qaaday ama qofka ka dhacay oo kale ajri buu ka helaya waa lagu dambi dhaafaya marka masaajidu lamid maaha guryahayna lamid maaha iyo meelayaga kale waa meel ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay oo lagu cibaadaysanayo waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidka waa la udgoonaysiinayaa waa la nadiifinayaa waa la maaragtay la qurxinaya qurux aan qofka indhihiisi aan soo jiidanaynin de qurux haddii qofka indhihiisi soo jiidanayso salaaduu ka mashquulaya marka masaajidki ixtiraam buu mudan yahay qaylada iyo sawaxanka iyo sheekadana looma ogola masaajidki waxaa loo dhisay masaajidka cibaada loo dhisay oo in lagu cibaadaysto un qofku wuxuu imanaya un cibaado sheekada adduunyada waa mamnuuc in wax lagu kala iibsadaa waa mamnuuc in wax laga dhex yaboohiya waa mamnuuc waxyaaba fara badan baa ka mamnuuca waxaa kale xadiidkana tusinaya alrifqu biljaahil ninka jaahilka in loo dhibriyo bale dadka marka ku yaaceen rasuul ka joojiye wardaayi buu sababta loo daayo waa maxay waay xikan fara badan baa ku jira o horta naxariis qofka loo naxariisanayo markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka noocan oo kale juhaasha ah marka dambe rasuulku waa beri markaa mu canaanka mu horgeynayo sida ninkii salaadiisa xumeeye oo kale wuxuu ihi salaadu waa tasbiix iyo qur'aan kalaamka dadka iyo hadalka sheekadooda uma suubana waxa weya tasbiix iyo qur'aan baad la imanaysaa marka qofka dhibirsanaan bay in loo dhibirsanaado qofkii jaahilka ahaa oo dabeetana la baro muxuu u baahan yahay oo aan la canaananin ninkan haddii markaa kaadida lagu jari lahaa waxyaaba fara badan baa soo xasili lahaa waxaa soo xasili lahayd horta marka hore inuu kaadadiidu isku gooyo o badh ula haro badh waa kaadadii uu kaajiyey marka laga waar kadaa la idhahdo lagu bilaabo dee kaadidii waa jaraya markaa qayb baa ku hadhaysa qaybtaa xadhitaankaana waxaa la yidhi waxay sheegeen culimadu markaa inay xanuun ay sababi karto xanuun inay qofku ku sababi karto oo shayguu iska soo saarayay oo lagu celiyey dee xanuun bay sababi kartaa kadalika inuu maradiisii jidhkiisii masaajidka meelo kale oo ka midaba inuu kaadidii gaadhsiiyo noo suurtagal marka waa halkaasun ku halkaasun ha ahaatee jirhkiisi iyo maradiisi iyo masaajidka meelyo kale yuuna gaadhsiinayne halkaasun ha lagu daayo ha loo daayo ha dhamaystay saasuu rasuulku ku daayay calayhi salaatu wasalaam marka yani qofku marka wuxuu sheegaysa hadduu meel uu kharibo waxaa wanaagsan in si dhibirsan loogu sheego oo aan lagu adkeeyo rifqiga iyo markaa dhibirsanaantu qofkii sheeg marka wax loo sheegay way soo jiidanaysaa laakiin haddaad ku qaylisidun oo qayl ahaan marka waxa weeyaan aad wuxuugu sheegtid inuu wax kaa qaatay iska daayo waa kala cararayaa walow kunta fadan kaliida alqalbi lanfaduu min xawlik waana shay mujaraba wey shay mujaraba anugu waxaan garanayaa beri masaajid waxa weeyaan salaada duhur baanu ku tukanay dabeetana jamac dambea masaajidkii ku tukaday jamaca dambe nin baa tukinay cumaamadu markaa madaxa ku xidhay halkaas indhaha dushooda ayuu cumaamadii saa uga xidhay intaa ku sujuudiyo cumaamadiibuu ku gijiyey ninkii masaajidka tukinaya oo nin sheekha ahaa ilaa u naxariisto ayaa soo kacayo dadkii sunaysanaya masaajidka joogay qolin uu geranayo buu la hadlo mas bal ninkan eega salaadiisu ma asaxayso halkii uu ku sujuudayo maradii ku xidhaba salaadiisu miya asaxaysaa ma asaxayso salaadii baa uu tukaday markuu salaadii ka baxi warya maxaad salaada saa dadka ugu tukanaysaa maxaad saa ugu tukatay yaa kugu dhahaan ku xidh salaada duma sixna soo celi ayuu ku yidhi waar idinkuna kun ku daba tukanayo jamac badan bay ahaayeen kuwiina ku daba tukanaya salaadiinu miya sixin idinkuna soo celiya ninkii wuxuu waar naga tag waxba kusoo celi mayne dadkii kale way kala jabeen qola way way iskhilaafeen waxaanu soo celina salaadii sheekh walkiina soo celiyay bal waxa waa salaad weyn tukanay salaad mar laba soo celina isagu si kala warqac sunnada tukado kabiisi qaato iska baxay laakiin hadduu iman lahaa kuna marka tukanaysi halka laguma xiro wuxuu ahaayeen weliba ayuu daliil aan lahayn de yani salaada jibinayso waan sheegi doonaa insha allah laga yaaba inay noo timaadee halkaa laguma xiro markaad culamada madaxa si fiican u saaro halkaa ka ilaali sidoo tartiib hadduu u sheegi lahaa in wax qaadan lahaa baa laga yaaba laakiin qayladiiba waxay sababtay inuu isagiiba sheekii dhamaaba masaajidka tukanayaba isaguna inuu hadal adag ku idhaho marka qofku marka wax loo sheegayo si dhibirsan baa lagu halkaan ku dayno sala allahu cala nabina maxamed waali saxbi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamed bni cabdillaah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin xadiidka sagaal iyo labaatanaad wuxuu uhi sheekhu raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul alfitratu khamsun الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط أبو هريرة رضي الله عنه وحيري سمعت رسول الله وحن مغري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أوله الفطرة فطرة خمس شوي alfitratu fitradu khamsun shan weeyaan marka alfitra macaani dhowra ayay leedahay waxaa halkan loogala jeedaa alfitratu diin اlislaam sida riwaayaadka qaar ka mida ku yimid oo rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam fain mita mita cala alfitra ay cala alislaam sidoo kale nin wuxuu yihi low maata haadaa maata calaa gayri alfitrati ay calaa diini alislaam taasi waa macne macno kalena waa leedahay sida khaaabi uu yihi raximah اllah wuxuu yihi dahaba akharu اlculamaa ilaa ana almuraada biاlfitrati hunaa aلsunna culimmada in badan oo ka mid ihi waxa ay ku tegeen in fitrada halkan loogala jeedo assunna sunnaha loogala jeedaa nawowina wuxuu ihi sidaas baa sawaaba oo marka hadalkaa khataabi waxaa ka daba tegey ibnu salaax oo yidhi macnahaas yani ishkaal baa ku jira in la yidhaha alfitratu assunna in lagu micneeyo oo sunno loogala jeedo ishkaal baa ku jira laakiin nabi wuxuu yihi waxa sawaaba sida u khaaabi uu yidhi marka alfitratu khamsun fitradu oo markaa ama islaamkii ah ama sunnadii ah waa shan fitrada markaa saa la yidhaahdo wey alkhitaanu markaa fitradii markaa sunno la yidhaahdo alkhitaanu khitaankii waa gudniinkii weeyaan waa mid wاlاstixdaadu istixdaad istifcaal bimacnaa waa caanada ama timaha hoose oo la xiro oo xadiid ma bir ama makiinad lagu xiro wa qasu shaaribi shaarubihii oo la gaabiyo wa taqliimu اladfaari cidiyihii oo la yaryareeyo yani la la jaro wa natfu libdi kilaankilada timaha ku yaalla oo la rifo waa shan shantaasuu xadiidka sheegay marka marka alfiطraةu خamsun waxaa kala yani halkan waxaa loogala jeedaa alfiطraةu خamsun ay خamsun min alfiطrati shani waxay ka mid tahay fiطrada ayay ka mid tahay farqi baa u dhaxeeya alfiطraةu خamsun iyo sida riwaayadka qaar ku soo aroortay خamsun min alfiطrati farqiga udhexeeya waxa weeye marka la hahda alfiطraةu خamsun micnaheedu waxa weeye شhantaasun bay ku kooban tahay fiطradu waa شhantaasoo keliya un marka la hahda خamsun min alfiطratina شhantaas waxay ka mid tahay fiطradii ee شhantaasoo keliya maaha way ka badan tahay inay ka badan tahay شhanna waxaa sheegay xadiidka markaa fii صaxiixi muslim ku sugan rasuulku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam cashrun min alfiطrati cashrun min alfiطrati toban in xataa toban ka badan yihin bu xadidka laftiisu tilmaamaya marka xadiidkan alfiطraةu khamsun micnaheedu maaha shantaasun bay ku kooban tahaye shantaa waa ka badan tahay weey micnaheedu waxa weeyaan khamsun min alfiطrati shan waxay ka mid tahay sunnaha iyo islaamka ayaa ay ka mid tahay marka inay shan ka badan tahay xadiidkaas ba isna tilmaamay tobankaa laftooduna xadiidka uu sheegayo cashrun min alfiطrati inaynay munxasir ahayn ana ku koobanayn tobankaasoo keliya buu xadiidkuna tilmaamayaa amsu min alfiطratina waxay sheegaysaa inay yani intaa ay ka badan tahay iyadu waxaana loogala jeedaa aadaabta diinta ee la xidhiidha jidhka qurxintiisa iyo aahaarta ka muuqata jidhkii oo kuwanaa markaa ka mid a alkhitaan khitaan waa gudniinka weyn rag iyo dumar labadaba marka fitrada ayuu ka mid yahay khitaankii marka alkhitaan bikasri lkha khada marka la hoos dhigo magacyo kalena waa leeyahay baa la yidhi magacyadiisa waxaa ka mid a icdaar wayusama alkhitaanu icdaara icdaar waa la yidhahdaa baa la yidhi waxaa kale le khitaanku wuxuu gaar ku yahay ragga ayuu gaar ku yahay dumarkana waxaa la yidhaahdaa khafdi khafdi ayaa iyaga la yidhahdaa ikfidii walaa tanhaki rasuulka calayhi salam umu cadiya ku yidhi waay waxaa kale layihi khitaanku labadaba waa ka dhexeeya dumarkana waxau la gaara khifd khafdiga ayay la gaar yihiin marka khitaankii waa min alfitrati min alfiطrati fiطradii iyo islaamkii iyo sunihii ayay ka mid tahay xukunka ay leedahay khitaanku ahlucilmigu waa isu khilaafeen gudniinkii ragga marka la joogo dumarkana yani waa la raaciyey imaamu shaafici raximah اllah iyo akaru asxaabihi iyo in far badanoo culimmada ka mida waxay yidhahdeen gudniinku waa waajib gudniinku waa waajib waxyaaba fara badanna markaa waa u cuskadeen culimmada aada u xoojisay waxaa ka mid a ibnuqayim kitaabkiisa tuxfat lmawduud aada buu uga warramay wujuuh fara badanna waa ka sheegay oo waxa weeyaan uu ku tilmaamaya inay waajib tahay qaar manquul ahoo lasoo naqliyey iyo qaar macquula intaba markaa shaafici wuxuu leey waa waajib imaamu malikna wuxuu yihi waa sunna weeyaan haadaa fi rijaal dumarkii waxaa la yidhi iyaga marka waa sunna si jumhuurtu ay sheegeen culimmada qaar ka mida waa tilmaameen inay iyagana waajib u tahay fii xaqihim laakiin khilaafku wuxuu ku xoog badan yahay ragga oo ragga ayaa markaa laba qowl waaweyn ahlucilmigu ay ku leeyihiin laakiin dumarka waxay culimmadu u badan yihiin in gudniinkoodu ayaga uu yahay sunne inuu sunne uu yahay taa micneheed waxa wey haddaa la iska daayo wax dhibaataa ma laha laakiin raggii in laga jaro weyn yani waa waajib mise waa sunna ayaga la isku haya dumarkii ma sunnaa mise waxa weeyaan sunnaha waa sunnaha maaha waa la iska dayn karaa ayay culimadu ka hadlayaan yani wujuubka waa ka yimaadeenba marka inuu raggu ku badan yahay yani sida saxiix waxa wey waa waajib qowlka saxiixiga yani waa waajib wey raggi dumarkiina culimada qaar kamid waa tilmaameen inay waajib tahay laakiin waxay u badan yihiin in ay sunno tahay waktiga qofka la gudayo waxay waajibaysaa bay yidhahdeen culimmadu waktiga uu qaan gaadho waajib bay noqonaysaa leanna xilligaasi waxaa waajibaadkii takli iyo takliifkiiba bilaabanaya oo salaaday ka mid tahay salaada tahaaradeediina waxay ku dhammaystirmaysaa in qofkii la gudo waayo kaadidiiba waxaa laga yaabaa daboolkan hore iyo dahaarhkaba inuu ku hadho oo dabeetana nijaastiiba halkaa ay markaa ku jirto deetna salaadiisiiba ay asixiba weydo oo laga yaabo hadhow toona markuu salaada u galo ama markaa suuligaba u ka soo baxoba in ay jidhkiisii iyo maradiisii intaba ay gaadho marka halkaa waxaa ku ururaysa nijaastii iyo wasakhdii baa ku ururaya sidaas daraaddeed in la jaraa waa waajib waa waxyaabaha waajibka u cuskadeenna waa ay ka mid tahay iyaduna marka salaadiisiiba way ku xidhan tahay tahaaradiisiibaa ku xidhan oo de salaadda iyaduna ay kusii xidhan tahay sidaa daraaddeed waxa ay waajibaysaa marka buluuqa qofkuu qaan gaadho waajib bay noqonaysaa xaaladaas wixii ka horeeya waa sunne waxaana ugu wanaagsan sida markaa culimmadu ay sheegeen maalinta toddobaad ilmuhu markuu toddoba cisho u jiro in laga jaro ayaa marka waxa weeyaan sunna qofkii soo islaamay ee ninka weyn ahaa ee soo islaamay isagoo aan gudnayn in la gudaa way waajibaysaa waxa weeyaan markuu soo islaamo waxaa la faraya saas oo kale inuu isna marka waxa weeyaan isgudo ayaa la faraya muwaطa imaamu malik waxaa ku sugan can yaxya ibni saciid anahu samica saciid ibn musayib yaquul wuxuu ka maqlay saciid isaga oo leh ibraahimu walu man ikhtatan nabiyllaahi ibraahim waa qofkii ugu horeeyey ee isguda nabiy llahi ibraahim buu ahaa siduu xadiidka marka bukhaari keyrkiiba ku sugan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sheegay nabiy llaahi ibraahim isagoo sideetan jir ayuu isguday nebi ibraahim calayhi salaam markaa siciidna wuxuu leeyahay ibraahim awalu man ikhtatan waa ciddii ugu horreysay ee isgudo wey wa awalu man daafa adayf waana ciddii ugu horreysay ee marti marti gelisa yani ciddii ugu horreysay marti marti gelisaa nebi ibraahim buu ahaa marka waxyaabahan fitrada ee halkan lagu sheegayo bedideed ciddii ugu horreysay ayuu markaa nebiy llaahi ibraahim uu ahaa baa layidhi waana waxyaabihii nebiy llaahi ibraahim lagu lagu imtixaamay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu soo maha bikalimaati wa awalu man istaxadda ciddii ugu horreysay ee timaha jidhka hoose ku yaala xeertay baa uu ahaa ciddii ugu horreysay cidyaha gaagaabisay buu ahaa ciddii ugu horreysay ee shaarubaha markaa gaagaabisay buu ahaa ciddii ugu horreysay ee cirooday ee ciradu madaxiisa ay kasoo yaacday buu ahaa markii ciradaasi madaxiisa ay ka timidna markaa ciradii u arkayna wuxuu yihi yaa rabbi maa haadaa rabbiyow waa maxay waxa madaxayga kasoo yaacay dabeetana wuxuu yihi waqaaru waa deganaansha weeye dabeetana waxa uu yihi rabbi zidnii waqaaraa saciid baa laga soo wariyey saciid ibnu musayib taabiciga weyne jaliilka ah yani hadalka noocaasi mu waxaa kale culimmadu ay sheegeen qofka haddii uu dhasho isagoo makhtuun ah isagoo yacni gudan haddii uu dhasho yacni wixii la jari lahaa de meeshu waa ka baxdaba marka gudniin kale u hadhay ma jirto mar hadduu dhasho isagoo gudan mar dambe la gudi maayo calal asaxixi qowlka saxiixa ah markaynu qabanno waxaa jira qowl kale isagoo odhanaya oo yani marjuuxa oo raajix laga yahay cinda ashaaficiya oo odhanaysa yani qowlkaasoo odhanaya waa la gudayaa laakiin de mar haddii waxa weeyaan isagoo gudan buu dhashay intii la jari lahaaba waa go-aanta alfiطraةu hamsun alkhitaanu khitaankii markaa waa gudniinkii wاlاstixdaadu istixdaadku waxa weeyaan shacru اlcaana timaha jidhka hoose ku yaallo oo la xiro taas baa la idhahdaa in la gooyaano waa sunna wey ahlu cilmi qaar ka midna waxay waa waajib afartan cisho qofkii inu ku wada aragtana waa mamnuuc afartan cisho wax ka fara badan ina qofku ku dhaaftaa waa mamnuuc weeyi afartan iyo nin la weydaarani marka waa jaraya timahaasina waa timaha xawla alfarji culamada qaar ka mid waxay idhahdeen xubinta taranka inta ku haraersan iyo xagga dainta waxa ku haraersan timahaas dhanba waxaa la idhahdaa caana la idhahdaayo waa la wada xir lakin sidaa saxiixi waxa weeye luqaduna ay tilmaamayso sidoo kalena xadiidkan u inoo sheegayo daahirkiisa waxa weeye maa xawla alfarji xubinta taranka wixii hararaheeda ahaaday un baa loogala jeeda halkaas waqasu shaaribi shaaruubtii oo la gaabiyo shaaruubihii oo la gaabiyo qas asalkeedu waxa weeyaan tatabucu lahar raadkoo la raacraaco ayaa la idhahdaa qas waxaa kaloo lagu ilaaqaa qaطcu shayin biaalatin maksuusatin qaطcu shayin biaalatin maksuusatin yacni shay oo markaasi la gooyo laguna jaro aalad u gaar ah halkanna waxaa loogala jeedaa qaطcu shacri naabiti ala shafa cala shafati اlculya timaha dibinta sare dusheeda ka soo baxa oo la gooyo min gayri istiqsaalin iyadoo gunta aan lagu jaraynin iyadoo gunta aan lagu goynaynin timaha waxa weeyaan waxa weeyaan dubinta ka sarreeya shaarubaha la yidhaahdo oo la gooyo iyadoo laakiin aan gunta lagu simayn ahlulcilmigu halkan shaarubaha goyntooda saddex arrimood yama saddex bay sheegeen qowl qolo waxay yidhaahdeen timaha waa la jarayaa uun si ay markaa ay dibintii ay u muuqato si ay dibinta ay u muuqato timihii waa la goynayaa oo dibintii waxaa laga ilaalinayaa in timuhu ay kusoo dhacaan oo markaa ay daboolaan waa la jarayaa oo waa la gaabinayaa laakiin gunta lagu simi maayo oo la xiiri maayo taasi waa qowl qolo kale waxay yidhaahdeen guntaa lagu simayaa oo waa la xiraya waxayna deliishadeen marka qoladaas waxay deliishadeen xadiidkan waqasu shaaribi qaskuna waa min غayri istiqsaalin iyadoo aan markaa waxa weeyaan aan gunta lagu simin oo aan la xirin wey qolo kale wa my waaba la zuulinaya timaha gebigoodaba waa la xiraya waxayna deliishadeen xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam bukhaari uu soo saaray waxa weeyaan anhiku shawaari inhaakana waxaa la dhahdaa almubaalagaةu fi اlizaala suulinta oo lagu xeel dheeraado ayaa la yidhahda markaa iyo riwaayada kale ahfuu odhanaysaa yani in la jaro oo gunta lagu simo ka saddexaad waa imaamu طabri hadal uu yihi oo wuxuu yihi dallat الsunaةu calى اmrayn labada arrimoodba sunuhu waa ina tusiyey oo axaadiida soo aroortay ee kusoo aroortay shaarubaha in la gaabiyo qaarkood waxay ku yimaadeen in la gaabiyo qaarkoodna waxay ku yimaadeen in laba jaro oo timaha meeshaba laga saaro labada arrimoodba sunuhu waa ina tusiyey buu leeyahy faina alqasa yadulu calى akhdi اlbacd wa qasu shaaribi qaskaasi wuxuuna tusinayaa in qaar bar ka mida la jarayo ee timihii aan la wada goynaynin ee qayb ka mida la jarayo wlxfaa yadulu calaa akhdi lkul axfuu axfu shawaarib axfudaasna waxay ku tusinaysaa in dhammaan la wada jarayo wa kilaahumaa haabitun labaduba waa sugan yihiin fayatakhayaru maa shaa markaa kuu doono qofku qaadanay hadduu qofku uu gaagaabiyo uu wada xiiri waayo iyo hadduu xiro oo markaa uu meesha ka wada saaro labaduba sunihii waa ku soo arooreen marka hadalkaasi waxa uu jamcinaya labadaa qowl ee ahlucilmiga ay leeyihiin ayuu markaa uu isku soo ururinaya saa daraaddeed baa imaamu nawowi raximah llah wuxuu yihi almukhtaaru fii qasi shaaribi an yaxfuuhu yani sidaa doortay waxa weeye timaha jaarubaha in la gaabiyo ilaa ay markaa ay muuqato arafu shafati dibinta darafkeeda ilaa ay muuqato yani inaan la wada jarayn buu markaa tilmaamaya imaamu maalikna wuxuu odhan jiray haddii la wada gooyo waa mutlaba weeyaan calaa ayi xaal sidaa imaamu abri uu sheegay raximah llah ayaa markaa labaduba waa sugan yihiin waayo axaadiis waxaa kusoo aroortay labada lafdi way kusoo aroortay lafdiga tilmaamaya in la wada jarayo lafdiga tilmaamaya in qayb kamida la goynayo labadaba waa ku yimaadeen haddaba fawaa'id baa ku jiraa baa la yidhi waxa weeyaan shaarubaha gaabintoodaasi faa'iida ku jirta waxa weeye ta ugu horaysa mukhaalafatu ziyi lacaajim acaajimta nimanka la yidhaahdo in la khilaafo oo axaadiida markaa waa kusoo aroortay ciladaasi iyadoo mansuuso ah sida bukhaari muslimba ku sugan nebigu calayhi salatu slam markuu tilmaamay in garhka la sii daayo wafiru lixa garhka sii daayay buu i garhkayaan la xeerin shaarubaha gaagaabiya buu yihi khaalifu lmajuus majuusta nimanka la hahda khilaafa marka cilada loo jarayaaba in nimankaa la khilaafayo inay tabi xadiidku u caddeeyey taasi waa qodob qodobka labaad ama faa'iida labaad ku jirta waxa weeye xagga nadaafadda nadaafad baa ku jirta oo dee qofkii markuu cuntadii iyo sharaabkii cuntada markuu cunayo dee timahan diginta ku yaalla waa afkii marka haddii bataan wuxuu yidhiba waayo dee cuntadii markuu cunayo waxaa laga yaabaa inay halkan wasakdii ku ururtay ee cuntadaba u raacdo markuu biyaha cabayo oo kale waxaa laga yaabaa biyihii sharaabku cabayna in markaa uu la galo deetana waxaa laga yaabaa inay halkan wasak ku ururtay wasakdii ku ururtay deetana iyaduna biyahaas ay ku dhacaan dee halkaa caafimaad darra ay timaado saa daraaddeed nadaafad baa iyaduna ku jirta intan meesha lagu wada sheegay oo dhanba nadaafad baa ku jirta shanta shayaal ku yaalla shantuba nadaafad baa ku jirta iyo caafimaad saa daraaddeed mushaaricu markaa uu u tilmaamay oo u tixgeliyey wa qasu shaaribi sidaasoo kale ahlu cilmigu sidii ibnu xasm uu soo naqliyey iyo kayruhu min ahli lcilmi in garhka la xiiraa waa mamnuuc garhka in la wada xiiro oo la wada gooyo waa xaaraan waayo rasuulku alayhi salatu slam waa waajibi garhka ha la sii daayay marka yani in garhka la xiiraa oo waxa weeyaan midida loo qaato oo lagu simido xagga ugu hooseysa inay xaaraan tahay oo aynay banaanin culimadu waa isku raaceen in garhka la sii daayo inay markaasi ay sunno tahayna waa la isku raacay yani inay mashruuc tahay isku raacsayin ahlucilmi waxay isku yar khilaafeen oo keliya un ma laga gaabin karaa timihii garhkii isaga lama gaagaabin karo yani haddii garhku marka uu yar roonaado oo kale ma laisku simi karaayo timihii qaar kamida ma la jari karaa mase lama jari taas isku khilaafeen laakiin in inaan la xiirin oo midi loo qaado inay mamnuuc tahay way isku raacsayen taa waa yani waa isku raaceen ijmaac baa ku sugan ijmaacana waa lasoo naqliyey waqasu shaaribi wa taqliimu ladaafiri wa taqliimu ladfaari cidyihii oo la yareeyo marka taqliimka waxa logala jeedaa cidyada oo dhan ba la jaraya maaha micnaheedu qadarka zaa'idkaa inta zaa'idka dheeraata markay baxdo waa in la jaraa mar kastoo ay baxdaba waa in la gooyaa mar kastoo ay baxdaba waa in la jaraa iyadana de nadaafad baa ku jirta iyadan nadaafada ku jir nadaafad ba ku jirta oo waxa laga yaba ciddada markay dhaarata in wasakdu ku hoos ururto dadna qofku halkaa uu caafimaad caafimaad darro ka qaado yani xanuuna laga yaaba inay sababtaba sidoo kalena waxa xayawaankiiba qofku shabahaya hadduu daayo oo de xayawaanka cididooda way u baxaysa laakiin qofki bini aadamka waxaa la rabaa in cidido markay baxdo uu jaro waxa kale ee la khilaafaya nimanka gaalada ah qaarkood oo waxa weeyaan qaarkood baa la baxama cidiyihii waxaa culimmada qaar kamid ay sheegeen marka ciddiyaha la guro in qofku gacmihii u meedho inay fiican tahay caynkaa iyadana waa la sheegay gacanta midig baana waa lagu bilaabayaa baa la yidhi qolna gacanta bidixba ku bilaabaysaa waa yidhahdeen yani midigta marka la rabo markaa in ciddiyihii la guro wanadfu libdi ibdigu marka waa kilaankiladii wey marka timaha kilaankelada ku yaala in la rifo nadfiga waa rifitaanka wey marka farqiba udhexeeya istixdaadka alistixdaad waa istifcaal min alxadiidi oo waxaa taa lagu samaynaya timaha hoose marka la xiirayo waxaa lagu jarayaa midi baa lagu jaraya iyo aaladii markaa lagu goynayey ayaa lagu jaraya nadfiguna farqibaa ka udhexeeya halkaas iyada midi loo qaadan maayo iyo wixii lagu jarayay ee waa inuu qofku gacantuu ku gooyo laakiin qofkii ay ku adag tahay oo kale marka xanuun dareemaya ee laga yaabo jidhku inuu xanuun marku goynayo way u bannaan tahay in uu mididii u qaato deetana uu ku jaro cidyahana saas oo kale aalad kasta qofka waa ku xiraya oo ku goynaya ciddadii aan ahayn iliga oo iliga waxay waa makruuh yani in ilkaha uu ku jarjaro waa la karahsaday baa ahlu cilmigu yidhahdeen sida ibn mulaqin uu ku sheegay sharxiisa laakiin aalad kasta qofku waa ku jarayaa oo markaa ciddadii jarasayda farqiga u dhaxeeya nadfiga iyo markaa yani sababta loo yidhi hala jaro oo mididii iyo aaladii loogu diiday halkan ama waxa weeyaan aan loo sheegin waxa weeyaan waxaa la yidhaha haddii aalad lagu jaro timahan horta waa tima jilicsan kilankilada ku yaala marka haddii aalad lagu jaro way adkaanayaan timihii hadha waxa kasoo baxay tima adag kuwa adaga soo baxay markastoo aalada lagu jaro waxa ay sababaysa dhididka qofka inay raayaxadiisi ay noqoto raayaxa kariha yani inay urtubay noqoto ur aan wanaagsanayn oo kariha inay kasoo baxdaa yaa suuragala sidaa daraaddeed baa loo yidhi marka waxa weeyaan gacanta ha lagu jaro oo aaladda halaga daayo taasi waa taa qofku laakin waa isticmaali karaa haddii markaa uu ka cabsado amaba uu xamili waayo xanuunkii oo kale kolley culimadu hadallo kalena kolley waa ku leeyihin halkan oo marka aada uga warramaan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid ah in nuuradba la mariyo marka malaa nuurada dambe si xoogala jeeda mooyaane waxa la idhi dambasku markuu kulul yahay uu diiran yahay haddii la mariyo inta qofka uu jaro haddaba kasoo bixiba maayaan yani timo dambe wax laga soo bixiba waayaan yaa iska suuragala waay waxaa kale xadiidku nafsinayaa marka laga yimaado intaas xadiisku uu sheegay min maxaasin diin alislaam islaamku markaa maxaasintiisa iyo wanaagiisa iyo dadka oo loogu yeedhay ila nadaafa islaamku waa yani nadaafad nadaafadu dadka ugu yeedhay jidhkii oo dhan baa la nadiifinaya adiga ciddihii nadiifinayaa timihii baa la nadiifinayaa yani jidhkii o dhan baa qofka laga rabaa inuu nadiifiyo marka waa min maxaasini diin alislaam wasakdi baa qofka la leeyahay iska ilaali jidhkiisii maradiisiiba waa nadiifinaya shantaa la sheegay inay waajib tahay culimmada qaar ka mid waa tilmaameen waxaa ka mid ibnucarabi sheekha la yidhaahdaa wuxuuhi shantaasi waa waajib wey markaasu wuxuui waladii cinda ana alkhisaal khams almadkuura fi hada alxadiid kulluhaa waajibatu wuxuu leeyahy shantaa khasladood ee xadiidka lagu sheegay dhammaantoodba waa waajib oo qofku hadduu ka tago ciqaab buu ku mutaysanayaa markaasu wuxuu yihi faina almar'a law tarakahaa lam tabqi lahu lam tabqi suuratuhu calaa suurati alaadamiyiin qofku hadduu ka tago suuraddiisu baaqi ku ahaan mayso suuraddii reer bani aadam hadduu saa yani uu shanta hadduu la iman waayo dee qof suuraddii bini aadamka yeelanayaba maha suuraddii bini aadamka waa ka baxayaaba fakayfa min jumlati lmuslimiin suuraddii bini aadamku ka baxaya qofki hadduu daayo oo codiyihii daysto oo shaarubihii uu daysto oo timihii kale uu daysto yani waxa weeyaan wuxuu ka baxayaaba suuraddii ibni aadamku ka baxay suurad nooc kalaabu yeelanaya maxaad umaalintas min jumlati muslimiin yani min jumlati muslimiin sidee ku noqonaya marka qof muslima marka wuxuu leeyay maadaama caynkaasi ay tahayba waa waajib in shantaa arrimada lala yimaado marka waxaa soo naqliyay alxaafid ibn xajar dabeetana waa qariibsaday waa qariib ilaa shanta yani waa wada waajib taas wuu qariibsaday ibn xajar saasoo kale waxa u le yatacallaqu bi hadihi alkhisaal fawaa'idu diiniyatu wa dunyawiyatu khasladahan xadiidka lagu sheegay waxaa ku jirta fawaa'id diiniya iyo qaar dunyawiya waxaa ka mida taxsiinu lhayaati hay-adda qofkii oo markaa wanaagsanaata wa tandiifu lbadani jidhkii oo la nadiifiyo walixtiyaadu liahaarati ahaaradii oo ixtiyaad loo sameeyo wa mukhaalafatu shicaari kufaar nimanka gaalada calaamadahay leeyihiin ishicaarkay leeyihiin oo la khilaafo wa imtihaali amri shaaric shaarica arrinkiisa oo loo hogaansamo waxaasoo dhan baa ku sugan buteysnay yani fawaaidka noocaas ayaa ku jira wuxu uhi sheekhu raximah llah baabu lgusli min aljanaabati baabu lgusli min aljanaaba ay haadaa baabu lgusli min aljanaabati janaabada oo laga meedho baabkeedii wey baabu lgusli min aljanaabati janaabada oo laga meedho baabkeedii weeyaan marka algusl waa aliktisaal waa meedhashadii waana tacmiimu lbadana bilma jidhka oo biyaha lagu camimo aljanaaba janaabadu luqatan albucdu luq ahaan waxaa dhahdaa bucdiga yani albucd waa fogaanshaha wa minhu qowluhu tacaala wljaari ljunubi jaaru junub junubka halkan jaaru junubka waxaa loogala jeedaa tafaasiirta markaa ahlucilmiga waxaa ka mid ah inay ku fasireen jaaru junubka waa jaarkii aan qaraabadaada aan ahayn ee kaa fogaa xagga qaraaba ahaan kaa fogaa qaraabadaada maaha ilan jaarkii midna waa jaar waana jaarkaaga waana qaraabadaadi midna qaraabo maaha ee xagga qaraabada marka laga waa kaa fog yahay oo waa jaarkaagii un marka waljaaru junub waa jaarkii aydan qaraabadaan ahayn ee kaa fogaa weeyaan agga marka waxa weeyaan qaraabada waxaa kale ka mid a wa minhu qawluhu tacaalى fabasurat can junubi ay can bucdin meel fog bay ka aragtay marka janaaba bucdigaa wey marka jinaabada halkan waxaa loogala jeedaa inzaal اlmaniy manida oo qofka ka timaada inzaal almaniy jinaabada wataa weyaan qofka manida ka timaada ayaa halkan loogala jeeda qofku haddii manidii ka timaado inuu maydhaa way waajibaysaa marka waxa waxa loogu magacaabay waa la yidhi manidii jinaabo waxaa loogu magacaabay liana almaniy bacuda can mail maxalihi wاntaqala canh manida halkee ay ka timid way fogtay saas daraad ba jinaabo loogu magacaabay oo hal meel fog bay markaa ay ka timid oo ay kasoo guurtay taasna waxay keentay inuu qofku ka fogaado cibaadaadka markuu jinaaboodo inuu cibaadaadka ka fogaado cibaadaadku leeman jiray sida salaadii oo kaley salaadii oo ka fogaanaya ilaa intuu ka meedhanay wain kuntum junuban fatahharuu marka halkan in laga meedhanayo buu sheegay in laga meydhaana waa waajib marka meedhashooyinka waajibkaa waxaa ka mid ah jinaabada marka axaadiis inoo keenayo kolley jinaabada laba arrimood baa ku timaada laba arrimood baa ku timaada ama waxaa laga dhigi karaa laba waa laga badin karaa laakiin mar waxay ku timaadaa biljimaac yani inuu qofku uu ruuxii dumarka ahaa u tago xaaskiisii oo galmadii ah taa waa ku timaadaa waxaa kale ay jinaabadu ay ku timaadaan inuu qofki maalan ay manidi ay ka timaado inay manidi ay ka timaado ama isagoo hurdaba ay ka timaado habeenkii markuu seexdo oo kale riyoodo oo dabeetna hurdada hurdada kaga timaado iyo isagoo soo jeedaba inay ka timaado waa labada xaaladood biljimaac oo galmadii ina marka qofku ku jinaaboodo iyo marka waxa weyaan xaaladaa kale labada xaaladood bay noqonaysaa marka xaaladda ijmaac waa inoo iman doona insha allahu tacaala oo xadiida soo socota in laga yaba inu ku aragno laakiin xaaladda kale haddii aynu in yar sheegno waxay ku imanaysaa qofkii ka imanaysaa laba ar laba laba siyo inuu seexdo hurdo isagoo hurdo inay ka timaado iyo isagoo soo jeeda inay ka timaado manidii man ka warramay isaga oo hurdo haddii manidii ay ka timaado axwaal bay yeelanaysa yani waxaa laga yaabaa inuu riyoodo dabeetana uu shay ku riyoodo dabeetana manidii ka timaado dabeetana uu dareemo manida ka timid maradiisi inuu ku arko inuu meedhawa waajib xaaladaas waxaa laga yaabaa inuu riyoodo dabeetana jirhkiisii kubaba arkiba waayo yani maradiisii kaba waayaba waana riyoodo xaaladda inuu meedha waajib maha waayo waxaa la meedhanayaa markii manidii soo baxdo ay timaado halkanna waxbama arkinba jidhkiisi iyo maradiisi waxba kuma yaalaan laakiin waa riyooday un xaaladdaa waajib kuma ahaynu maydho waxaa suurtagala inuunaba riyoon waxba una arkin laakiin maradiisu ku arko un marka waxa weyaan manidii xaaladdaa inu maydhaana waa waajib waayo manidi waa soo baxday imse xaaladood baynu sheegnay saddex waa markii hurdida ay noqoto taasi soo jeedkii bay noqotay soo jeedka haddii qofku manidu ay kaga timaado laba xaaladood bay noqonaysaa inay kaga timaado bishahwati oo inuu maydha waa waajib shahwad bay kaga timid maala wuu fikiray ama wuu hamooday manidi ba ka timid inuu madha way waajibaysa xaaladaas waajib bay ku noqonaysa haddii ayna bishahwa ayna kaga imanin oo maala suuligii intuu galo unbuu ka kaajilaa unbu manidi ka mani ka timid xaaladda noocaas ahlucilmigu laba qowl bay ku leeyihi qola waxay idhahdeen inuu maydhaa waa waajib qol waxay dha mayna inuu maydha waajib maha waayo xadiidka rasulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam alfaadda waxaa ka muuqata in waxa weeyaan qofku markii minida isagoo soo jeeday ka imanaysa inay kaga timaado bishahwati tadafuq yani waxa weeyaan inuu qofkii kasoo mar kasoo baxso qofku dareemayo oo dareen uu ka soo saarayo marka qowlkaas bana raajix odhanaya waxa weeyaan haddii maalan qofku uu dhaxamoodo dhaxan farbinta ku dhacdo ka timaado isagoo soo jeeda ama suuligiintu gaal halka kaaji lahaa uun iyada oo hamo iyo waxaas ayna jirinba ay halka kaadii manidii ay ka timaado ama ay soo raacdaba yani ma meedhanayo yani waajibku maaha inuu meedho inuu nadaafad ahaan u meedha way ficanta lakin waajibku maaha waa intaasun bay kusoo urursaaba marka la eego wixii janaabada ku tacaluqa meedhashooyin kale waajibkaana waa inoo keeni doona insha allah تجمعنا حديث سوسعتا وينو هذه حديث نتماد أه... هلكاسن كشيء قدام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ولكم أبو هريرة في بعض طرق المدينة مقال المدينة لا الطريقية قار كما لا يكركل وهو جنوب إسوغا مركاسي أبو هريرة جنابيسا وهو جنوب قال فانخنست منه وانكرونتي فذهبت وان تقول فاغتسلت وان صوم يدي ثم جئت وان مذ فقال حلعين كنت يا أبا هريرة أبا هريرة هكي شوكتي قال كنت جنوبا وعنها مركا من جنابي سنبانها بوي فكرهت وحنا نعي أن أجالسك إن كل فريست وأنا على غير طهارة أنا قلت طهارة أنك سغنين فقال سبحان الله إله بحمانك من الزهم بوري إن المؤمن قفك مؤمن كيه لا ينجس من يجاسوبه qofka muminkiihi ma nijaasayo laa yanbus xadiidkan bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen muslim muslim ina almu'mina laa yanjus xadiidka abi hurayra iyo xadiidi xudayfa ayuu soo saaray laakiin sanadka muslim waa la cileeyey waxaa lagu cileeyey inuu munqaطic yahay sidaa daraaddeed maaziri wuxuu yihi fi lmuclim هذا منقطع إن المؤمن لا ينجس لفظها مسلم المسلم مركز رواية ساسي وحلو منقطع وإنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المازني عن أبي رافع وهكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده يعني وحو شيغيا إنه منقطع يحي انقطاع سنة كينو كالبعين لكن نووي كتاب في شرح مسلم كوحولي arintaas asalka xadiidka waxba yeeli mayso faina almatna haabitun calى kuli xaali min riwaayati abi hurayra wa min riwaayati xudayfa matnigu waa sugay abu hureyrana wuu wariyey xudayfana wuu wariyey marka matnigu waa sugan yahay buuri ee inqiaaca sanadka muslim ku soo arooray waxba yeeli maayo sidaasoo kalena waa sheegay marka waxa weyaan ibnu mulaqi zarkashina fi nukat sidaas musna tilmaam xadiid abi hurayrata fii baabi janabati fii awalihi inqiaacu fii riwaayati muslimin riwaayat muslim inqiaac ba ku sugan dakarahu lmaaziriyu fi lmuclim wawasalahu lbukhaariyu wagayruhu bukhaarina waa wasfiyey waa xidhiidhiyey iyo keyrkiina bimacnaa xadiidku waa saxiix si kastaba ha u dhacdabe yani hadduu inqiaacaas hadduu munqatic yahay hadduun ahayn intaba matniga xadiidku waa saxiix oo bukhaari ba xadiidka wasfiyey saasuna saxiix ku noqo waay abu hurayra radia allahu canhu yaa nabiga alayh sala slam bay kulmeen iska hor yimaadeen ana nabi sal laqiyahu fii bacdi turuqi lmadiinati marka madiine waa magaalada madiine weeyaan marka dariiqyadii madiine qaar ka mid ah bay iskaga hor yimaadeen iska soo horbaxeen deetana saxaabigu wuxuu yihi marka wahuwa junubun yani abu hurayra janaaba isla marka abu hurayra marka junub buu ahaa dabeetana abu hurayra wuxuu yihi fankanastu minhu fankanastu halkaa siduu sheegaya ibnumulaqin sideed riwaaya kusoo arooray marka fankanastu micneheedu waxa weyaan ta'ahartu warajactu dib baan u noqday deetana waan dhuntay waan marka waan yani dhukusayo waan waan iska yani si weliya arkin baan aragtidii rasuulka iska ilaaliyay calayhi salaatu wasalaam oo qofku markaad talaadiinu ku arkin oo kale si qof dhuumanayo oo kalea ayuu sameeyey dabeetana waa noqday isagoo isqarinaya buu noqday fankanastu minhu ay min ajlihi oo isaga daraaddiid baa markaa u dhuunton ka cararay marka markii rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fadahabtu waan tagoy faqtasaltu waan madho uma ji'tu waan imado faqaala rasuulku wuxuu yihi ayna kunta yaa abaa hurayra abaa hurayrow halkeed joogtay xaggeed ka dhacday xaggeed ka dhacday xaggeed tagtay qaala kuntu junuban kuntu waxaan ahaa junuban ay daa janaabatin janaaba min saaxiib ayaan ahaa oo qofkii markaa manidii ka timid wey marka lafdiga junub lab iyo dhidig labada waa lagu isticmaalaya sidoo kale musano isagoona waa la isticmaal yani musano waa loo isticmaali karaa jamcna waa loo isticmaali karaa jamcana waxaa ku timid qur-aanka waa ku timid wain kuntum junuban faطaharuu halkaas marka iyadana ay ku timid marka wuxuu yihi fakarihtu waxaan karahsaday oo aan nacay an ujaalisaka inaan kula fadhiisto wa ana calىa gayri طahaaratin ano طahaaro aan ku sugnayn oo aan daahirba qabin faqaala subxaana allah ilaahay ba xumaan ka nasahan ina almu'mina laa yanjus qofka mu'minkii ma nijaasoobo laa yanjus nawi wuxu uhi raximah llah fi maadihi luqataan lafdigaas yanjus laba luqa ayaa ku jirta maadigiisa najisa bikasri اljiimi wanajusa bاdami jiimka oo la kor dhabayo jiimka oo la hoos dha labadaba faman kasarahaa fi lmaadi fataxahaa fi lmudaarici qofka maadigii hoos dhaba ee najisa yidhaahdaa mudaaric waa kor dhibi doonaa yanjasu buu noqon doonaa yanjasu waman damahaa fi lmaadi qofka maadigeeda